bismi illaahi raxmaani raxiim salaamu ullahi calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waxaana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si kasta o aad noo dhegaysanaysaan ba halkani waa madasha lixdanka oo ah laba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa caawa oo taariikhdu ay tahay shan iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad marti noogu ah mudane dictor abwaan saadiq enow oo ah puntland musharax u taagan madaxtinimada labada kun iyo sagaal iyo tobanka la filayo inay ka qabsoonto dictore kusoo dhawow madasha lixdanka hor iyo horaan aada iyo aad baad umahadsantahay walaale salaantiina waa kaa qaaday wacalaykum assalaam waraxmatullah adiga iyo asxaabtaadaba aad baad umahadsan waad mahadsan tahay waxaynu gudagelaynaa dictore interviewgii caawa halkan aad ugu tala gashay dadka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba ummadda reer puntland waxaana filayaa dabcan inuu noqon doono interviewgani yani qaabkaad ugu tala gashay qayb ka mida ololaha siyaasadda waxaynu dhex geli doonaa kolleyba su-aal kaa weydiin doonaa yacni siyaasadaada ku wajahan haddii aad hogaanka puntland qabato waxaad ka qaban doonto waxyaabaha dad badan ay isweydiinayaan su-aalo badanna waanu haynaa dadweynaha madasha lixdanka ku xidhan aanu ka ururinay ama guuxa dadweynaha su-aalo ka yimid base marka hore waxaad noogu bilowdaa si kooban maadaama dadka madasha ku jira aanay kuwada garanhaynin saadiq enow doctor saadiq enow waa kuma qaar baa isweydiinaya yani qaar badan baa laga yaaba inay isweydiiyaan si kooban markaa backgroundkaaga aqooneed iyo ka waxa weeyaan shaqo iyo adoo soo koobaya noo guud mar bismi illaahi araxmaan araxiim dhammaan waan salaamayaa dhegeystayaasha mawdu- barnaamijka ku jira haddii aan iska warbixiyo anigu nin ku cusub maahay bulshada soomaaliyeed doctor saadiqeeno doctor macnuhu dakhtar baan ahay sagaal sanaan cilmiga mediciinka baranayay meelahan ka bartay waa ukrainia belarusia sweden iyo qaahira intaa dabadeed dugsigii hoose dhexe sare waxaan uga soo baxay xamar iskuolkii allahiba jawaal cabdinaasir dabadeed waxaan galay kuliya alxarbiya masar kuliyadda ciidamada firqada commandoska dabadeed waxaan dalka waa ka baxay sagaal iyo toddobaatankii waxaan ku hormaray dalka sweden oo aan tegey kadib waxbarashadaydii halkaasay iga bilaabatay hadday tahay afka swedishka iyo tacliim heer secondarya dabadeed ruushkaan u gudbay markaan sweden iqaamadii iyo baasboork iyo waxalba ka helay muddo saddex sano iyo barna aan deganaa dhalinyaro aan asxaabnahay laba nin ah baanu waxaanu ku tashanay dee reer galbeed haddaanu aragnay aan waxbarasho u raadsanno dhanka bariga si aanu uga kororsanno khibrad iyo aqoon scholarship baanu ka helay ruushka soviet union buu marka ahaa waxaanu ku dooranay inaanu halka aad infact sweden waanu ka helay jaamicado laakiin waxaa isku aaday annagoo scholarship halkaa u aadnay iyo jaamacaddii aanu halkan ka helay saddex sabab baanu ku dooranay midooda sovieti sabab waxay ahayd inaanu dhaqanka eastiga aanu baranno adduunka laba balood buu ahaa bari iyo galbeed galbeedkii maadaama aan ku noolayn saddex sano iyo bar oo aanu aad maaragtay dee mujtamac markaad la nooshahay saddex sano iyo bar aqoon kugu filan baad ka helaysaa bal dhinacii barigana inaanu soo aragno qodobka labaad oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa professionally in walba tacliintuu jecel yahay buu ka helayay marka scholarshipkeena aniguna waxaan xiiseynaya medicine halka aan sweden jaamacadeeda ka helay biochemistry inaan barto jaamacadda chemical engineering chemical engineering medicinekaan xiiseynayay qodob saddexaadna wuxua luqada ruushka oo ah luqadaha adduunka ugu waaweyn qofka markuu jaamacad ku dhigto luqadda haddee luqadii bilaash baad ku baranaysaa waa raasumaal ku kordhaya oo tacliinta ku wehelay halkaas waxaan joogay toddoba sano lix sano saddex ukraine magaalada vinitsa dabadeed waxaa i xigay saddex sano laba sano aan toddoba sano sano luqada oo aan azerbaijan joogay iyo lix sano jaamacada oo aan vinitsa joogay dabadeed laba sano belarusia caasimadeeda labaad vitris aan iyadana joogay waxaa ii xigay tacliimtaydii magaalada qaahira jaamacadda qaahira qasr al cayni faraca medicineka waan iyadana master ku sameeyey physiologia waa cilmi la xiriira medicinka intaas bay ahayd waxbarashadaydii tacliin aan isbaray baa jidha oo qofku wixii uu mar haddii la weyn yahay cilmiga weliba isbariduu ku fiican yahay qofku hadduu heer jaamacadeed gaaro cilmi kasta uu isbari karaa waxaa kamid a cilmiga fisikada waxaa kamid a cilmiga falsafada waxaa kamid a cilmiga astronomiya waxaa kamid a taariikhda iyo dhaqanka soomaaliya waxaa kamid a hantida maguurtada ee dalkeena taal waxaa kamid a culumta diinta islaamka intaasoo dhan waxa weeye culum aan si jaanibiya anigoo istaagay oo isbaray waxaan ka tegey aqoonta dhaqaalaha iyadana bajalar baan ku qaatay institute e i r la dhaho stockholm nuclear yani iyadana laba sano ka bartay aqoonta dhaqaalaha waxbarashadaydi waa intaas shaqadaydii waxay u badneyd soomaaliya markaan dal gaar ahaan deegaanka daladug puntland macalin jaamacadeed baan ka noqday waxaan kamid ahaa dhakhaatiirtii furay facultiga caafimaadka ee jaamacadda bariga africa oo aan filayo dufcadii saddexaad miya mase afaraad hadda inay ka baxday waxaan oday ka ahaa director isbitaalka jaamacadda directorkii ugu horreeyey waxaan oday ka noqday isuduwaha gobolka bari ee caafimaad caafimaadka isuduwaha caafimaadka gobolka bari puntland dabadeed waxaan hogaamiye ka noqday ururkii siyaasadeed ee midino waxaa i xigay dowladdii farole markay meesha ka baxday dowladdii cusbayd oo timid waxaan noqday wasiirka caafimaadka oo aan sanad iyo afar bilood ka shaqaynayey hadda nairobi baan deganahay shaqo toosoo aan hayaa ma jidho waxaan kamid ahay xubinka ahay consultancy hay-ada oo la yidhaahda amsas anigiyo rag kale intoo aan isku generation nahay waxaan kaloo aan doodkeeda ku jiraa shirkad ganacsi oo halkan nairobi ka dhisan ugu dambeyn waxaan ahay musharax u taagan doorashada puntland laba kun sagaal iyo tobanka waa idinkaaga baxay waa hagaag aad baad umahadsan tahay doctor saadiq enow introductionka dadka aan ka aan ku aqoonin aad siisay waan filayaa qaar badan inay wax badan ka kororsadeen boqolkiiba boqol waxaan u gudagelaynaa marka su-aalihii waxaad tahay musharax u taagan oo halkan kusoo gebagabaysay hadalkaagii madaxtinimada puntland labada kun iyo sagaal iyo tobanka dhakhtarna waa tahay in badan wakti ku lumiyey ama wakti badan geliyey caafimaadka maxaa kuu kalifay adoo dhakhtara inaad dhinaca siyaasadda u leexato oo aad hogaanka dalka qabato ama siyaasadda hogaanka ugu sarreeya ee puntland adigu aad noqoto adigoo aan cilmiga siyaasadda saaad sheegtay marna waa focus ka saarin waa su-aal aada iyo aada u qurux badan rag sidaydaasoo kalena hore loo weydiiyey jawaabtay ka bixiyeen baa anigana jawaab io ah runtii anoonan xilligaas aan u leexanayay siyaasadda aanan dhegeysan raggaas jawaabtooda misana waxyaabaha igu kalifay waa waxa ku kalifay nimankaas iyada ah waxa weeye takhtarku wuxuu daweeyaa dad qof iyo labiyo saddex siyaasiguna wuxuu daweeyaa bulsho bulshadu waxay u xanuunsataa sida qofku u xanuunsado hadalkaasi waa hadal aada iyo aada u jira kana dhaadhacay bani aadanka culummadana ay soo bandhigeen in bulshadu ay xanuunsato xanuunkaas hadday ayan daawo u helin ay u baabi'ayso u dhimanayso hadday daawo u heshana ay caafimaadayso noqonayso bulsho nool cimri dheer helaysa wax waaraya horta ma jiraan waxalba cimri bay leeyihiin laakiin caafimaadku cimriga wax kuma kordhiyo qofka laakiin tayada qofkuu xoojiyaa sidaas si lamida ayaa caafimaadka bulshada cimrigeeda kordhin maayo laakiin wuxuu kordhinayaa tayada muddada ay nooshahay iyo raadka ay kaga tagto taariikhda aadamiga sidaa darteed waagii burburka uu dhacay oo ay ku aadaneyd exacty markaan jaamacadda kasoo baxay jaamacadda bajalaarka caafimaadka ka qalinjebiyey waa isku aadanayd waxaan la yaabay oo la fajacay dadkan soomaalida ah maaha waxay iyagu doorteen inay madaafiiciisla dhacaan oo caruurtii iyo xaasaskiis ka laayaan oo sidii foosha xumeed oo dhacday ay isu galaan wax waxay ahayd awood caqliyad naga baxsan maxay marka ku dhacday sababta intaa la-eg in dadkan sidaas jallaafo loogu dhigo arrintaas wax badan baan isweydiiyey isweydiintaydi waxay u khasabtay inaan librariyada tago aan baaro taariikhdii soomaalida iyo waayihii ay soo jireen wax mucjiza baa iisoo baxay waxaa iisoo baxay dadakan dad yuniga inay yihiin inay dhul istraateejiga oo dunidoo dhan ay isha ku hayso dunidoo dhan dawlad kasta oo hanaqaad noqota ay isha ku hayso ama bari ha jidho ama galbeed ha jidho waxaa iisoo baxay hantida maduurtada ee dalkooda ku jira inuu yahay wax kasta oo bani aadan uu u baahnaa inay maaragtay dhulka ku haystaan arrintaasi hinaas baa laga qaaday dad badan baa ka hinaasay bani aadamku waa kala hinaasaa hinaaskaasi waxaa xoojiyey garaad xumida hoggaankooda waxaa u kacay u hana qaaday dad si kastay u dadaalaan ay ka maqan tahay siyaasadii ay kula jaan qaadi lahaayeen adduun weynaha adduunkan waa la kala xoog badan yahay waa la kala danaystaa waxay fahmi waayeen hoggaankii soomaalida qaabka ay ula tacaamuli lahaayeen international relationk taasi waxay keentay xoogaddii adduunka ugu waaweynaa inay naga saftaan kasoo qaad dagaalkii seven seven waxaa dhacday naato iyo waarso inay blog isku noqdeen oo meel kasoo wada jeesteen waa goobta keliya oo dagaalkii qaboobaa muddadu socday sarkaal naasa iyo sarkaal waarso ah ay meel xabad kasoo wada rideen waxay ku ridayaan dadka macawiista qabo madaafiicida isla dhaca islaynaya qabaa'ilka ah barnaamijkaas marka wuxuu ii jiitay inaan sii dhex galo sii dhex galo oo liberaliyada adduunka ugu waaweyn aan u tago baxsi la xiriira soomaaliya waxaa marka iisoo baxday intaan inta meel fadhiisto maalintii shan qof toddoba qof toban qof daweyn lahaa in mujtamacaas cimrigu waa iska kooban yahay qofka bani aadamka cimrigiisu waa wax kooban wixii maximum aanu qaban karaa aanu qabto taasi waxay ugu kaliftay inaan u jirto dhanka qoraalada macluumaadkii aan helana iyadoo free ah baan internetka kusii daynayo saa darteed taqriiban dhowr iyo labaatan bug soddon bug waa ku dhow yihiin inta hadda haddii la buugeeyo qaar buugaag waan ka dhigay qaarna weli kamaan dhigin oo aan soomaalida u gudbiyey ugu gudbiyo websiteyada baraha warbaahinta ee kala duwan hadday idaacad tahay hadday v t v taasaa igu kaliftay hadalka iyo qooba si wanaagsan baan u garanay jawaabtu waxay noqotay maadaama dhakhtar ahay intaan dhowr qof daweyn lahaa bulshadan xanuunsanaysa inaan gebi ahaan daweeyo baan go-aansaday waa su-aal wanaagsan wey aywa jawaab wanaagsan wey dhegaystayaal nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhaaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa sidaan horadii ku sheegnay caawa marti noogu ah doctor musharax saadiq enow oo u taagan xilka madaxtinimada puntland ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka haddaan doctora su-aal kale ku weydiiyo puntland marxalado kala duwan bay soo martay doorashooyina way kasoo dhaceen marar fara badan waxaan filayaa doorashadii afraad iyo shanaad miyaa la gelaya labaatan sana jirtay anyway iminka waxaa la filayaa sideedda january in uu ka dhaco in doorasho ka dhacdo deegaanka musharaxiin badan baana ilaa iminka ku dhawaaqday haddaad scale saarto janiskaaga aad ku guuleysanaysid adigu from zero to ten ah nambarkee baad kaga jirtaa waad filaysa scaleka zero to ten waxaan ka gelayaa ten sababtana waa kuu sheegayaa haddii aan scalekaas hal ka hooseeyo uma dhardhigteen inaan doorashada aado rajo haba yaraatee hadday igu jidho rajo dhiga inaanan cod helaynin oo doorashada aanan helaynin iskuma ceebeeyeen oo maanan aadin sidaa darteed waxaan aada iigu weyn in aan noqon doono ninka ku guulaysto doorashada soo socota
waa jawaab waafiya waa hagaag puntland saynu ognahay ditore dadku wax ma doortaan oo inta halkaas sanduuq la dhigo oo dadku ay cambain gareeyaan oo ninka waxqabadkiisa ka sheekeeyo iyo waxyaabaha u diyaarsan quluubtooda kuma jiito xildhibaanaha wax doorta xildhibaanadana isimo iyo cuqaal iyo qaab caynkaasay ku yimaadaan waana barnaamij qabiil iyo waxaa dabada ku hayo ama soomaaliya gebi ahaanba saasay ka wada siman tahay inteeda badani tankan aad qaatay skeelka ahi halkee buu ka imanayaa ma xildhibaanadan soo baxaya ee imika la gurayo ayaad og tahay ma qaab kale oo waxaad u approach garaynaysaa cusub oo aan hore garasha candidatesku aanay de halka ugu sarraysa ad imika qabsatay aanay u qabsan jirin yacni su-aasha muhiimaddeeda waxa weeyaan halkee tankani ka imanayaan balna fahamsii
tankani wuxuu ka imanayaa marka u horeeya doorashadan doorasho waxa weeye kala guura oo ay ka duwan tahay ka culus tahay ka qallabsan tahay doorashooyinkii horey usoo dhacay qoraxda jila la dhaho reer puntland maxay ka bartaan doorashooyinka dhaca waxaa la yidhaahdaa waxay ka bartaan shay qura oo ah doorasho walba tii ka horreysay inayn waxba ka baran tan marka waxay noqonaysaa mid tii ka horreysa wax laga bartay oo ka duwan kuwii ka horreeyay tan labaad xanuunka faraha badan oo dadka u gaarsiiyey maamulka hadda jira oo amni daraa oo dhaqaale xumia oo kala tagsanaana oo maaragtay wejiyadii nolosha oo dhan waxaa ka muuqda burbur xanuunka isaga ah oo guri walba lale la la qiyaasayo inuu taabtay wuxuu keenay reaction ay ay ka dhiidhiyaan dhammaan dabaqadihii bulshada reactionkaasi wuxuu leeyahay no more corruption laaluush dambe ma jirayo laaluush dambe ma jirayo maadaama laaluush aan wax lagu dooranayn walow ay jiraan musharaxiin tilmaamaya inay laaluush bixinayaan iyo kuwo already maaragtay ficilkooda uu ka dhigan yahay inay laaluush bixinayaan misena waxay ka dhacsan yihiin xaaladda gudaha puntland nolol u harimayso dadku waa og yihiin haddii dhanka laaluushka loo leexdo in noloshoodii ay ku kala tag tahay caws kama dambaysa waa ay ku hoobanayaan sidaa darteed maadaama xildhibaanada soo bixi doona ay noqonayaan kuwo aanan laaluush wax ku dooran waxaan rajaynayaa halkaas bay fadhidaa guusha aan rajaynayo inaan ku helo doorashada
okay waa hagaag waa isla su-aashii haddii waynu ka dheragsannahay siyaasadda deegaankana waxbaad kasoo noqotay ilaa heer wasiir baad ka gaadhay ditore waynu ognahay haddii aan adigu aad laaluushkii mamnuucdid soomaaliya waynu ognahay walow aanay dee ahayn wax la isku magaranaysaayey arfkadgaray haddana waynu ognahay the real lifeka soomaaliya way ka jirtaa in laaluush la isticmaalo ama lacaga si qaldan loo bixiyo aan sidaa udhigne haddii ay jiraan musharaxiin sidaa tibaaxday dhaqankoodu ka muuqanayo inay lacaga isticmaalayaan soomaalina aynu ognahay adna aad tiri lacag bixin maayo waxa wax dooranayaana xildhibaanada ay yihiin oo iyaguba ay lacag kusoo baxayaan markooda hore halkaasi ay isu qabanaysaa rajadaadu inay saa u sarrayso aanad wax kalena isticmaalin
mid baan kuu sheegayaa ayaan dadku inta badan la socon gudaha waxa ka socda nimanka tilmaamay inay laaluush bixinayaan already niman fashilan weya oo mujtamacii meel walba hadalkoodii lagu hayo waxgaradkii baa dhibeeje ka sameeyey musharaxiinta xildhibaanada lasoo dooranaya qaarkood already waa ka hadlay waxaa ka hadlay culimadii masaajidada waxaa ka hadlay qurba joogtii marka waa run soomaaliya laaluush baa dilooday laakiin waxaad moodaa xanuunkii inuu gaarsiiyey dadkii dambas baa la yidhi inaan ku joogsan kuleylkiisa arag kama leexdo laaluushka xanuunkiisi maadaama dadka ay arkeen hawl xoog leh baa gudaha ka socota oo aan ogahay hawshaasi waa dhaqdhaqaaqyo kala duwan hadday yihiin dhalinyaradii hadday yihiin culimadii hadday yihiin waxgaradkii hadday yihiin ururadii bulshada dhammaantoodu waxay ku hadaaqayaan no more corruption sanadkan dhici mayso in baarlamaanka gudihiisa laaluush lagu kala qaato oo sidaas nin puntland oday u noqda uu kasoo baxo dhici mayso aad bay dadka uga soo horjeedaan arrintaas waxyaabaha dhacay already nimanka soo baxay oo ilaa hadda beelaha ay soo saareen waa yar yihiin tiradooda waa la yaqaanaa dadka laaluushka kusoo baxay olredy waxaa isbaara u dhigtay oo hor istaagay isimadoodii guud kuwa aanan laaluushka kusoo bixinna tusaalaan ku siinaya wiil baa dibadda ka yimid oo isimkiisii lacag siiyey yiri nabadoon inay dooratid baan rabaa lacagtaan qaado nabadoonkii gogol buu u dhigtay gogashii uu dhigtay wuxuu yidhi wiilkan inuu iibsaduu damcay markuu iibsadana inuu dalka iibsado dacwad baanu qabaa gartii u dhigtay waa loo xukumay lacagtii iyada ahayd iyadoo xalaala buu qaatay nabadoonkii lacagtii uu laaluushka kuolan lahaa iyadoo xalaala baa loo isagiina iska tagdayo marka dhaqdhaqaaqaas quruxda badan nabadoon xariifa u ahaa waad maasantahay waa hagaag su-aasha marka kale aan kuweydiinaya doctor waxa weeyaan dadka qaar ba waxay isweydiinayan iminka weliba sida kuwa nagula soo xiriiri dhinaca social media waxay leeyihin iminka madaxweynaha puntland haysto kale cabdiwali maxamed cali gaas oo kale xilligii la dooranaya ololaha xog soo galay waxaan dhaqaalayahan baan ahay puntland dhaqaalayahan sare usoo qaadaya dhaqaaluhuna adduunka imika waxa ugu muhiimsan oo laisku muquniyo wey infact oo dhaqaalahu wuxuu ka haystay sahaada u sarreysa waxay dhaqaalihiibuu hoos u riday yacni si hadalka udhigayaane laaluushyo iyo musuq maasaq iyo dhaqaalihii waddanka hoos u dhacay iyo xataa even waxay leeyihin lacaga faalsa ah uu sameeyey ninkii dhaqaalayahanka caynkaas doctoorku hadduu leeyahy bulshadan daweynaya muxuu ku cadaynaya maadaama kii dhaqaalahan korinaya isaga soo bartayba uu dadkii usoo sameeyey lacagaan meella ka diwaan gashanayn adduunyada waa su-aal la isweydiin karo oo aad nooga hor timid aqoonyahankii horeba ya timirtii horeba dablowa anigu waan ka dhaqan duwanahay waan ka dhaqan duwanahay nin bulshada been ay ku baratay maahi nin bulshada ballanfur ay ku baratay maahi xil siyaasadeed sanad iyo afar bilood baan usoo qabtay sanad iyo afar bilood xilli lagu barto qofka siyaasiga ah ama mas-uul kastaba ha ahaadee muddo lagu barto qofka xilka uu hayo wuxuu yahay banaanka uu kusoo baxayo weye reer puntland qof igu eedeynaya saadiq wasaaraddii uu ka shaqaynayay lacag malaayiin dhan baa wasaaradda ay ku shaqaynaysay hadday tahay international communityga iyo hadday tahay tiimkii ila shaqaynayay iyo hadday yihiin dadweynahaba qof igu haysta igu caddayn kara shilin inaan ka qaatay hantidii halkaatiin ma jiro aanan ka ahayn mushaharkii laysiinay ma garatay maalintii u horreysaana aan agaasimayaashayda u sheegay aan idhi mushahar wax ka badan haysinina wixii xaqan ulaya oo mushahara keliyaan idinkaga baahnahay waxaan kaloo idinkaga baahnahay shaqo wanaagsan inaan u muujino dadka si dacada ugu shaqeyn sidaa darteed markaan shaqada ka tegey dawlidajo ninka soomaaliya u qaabilsana aan nairobi isku aragnay ereyguu igu yiri wuxuu ahaa shaqada tan muddo kaa gaaban baa la hayaa waa kaan hayoo kaleu yiri sanad laba saddex waa laga taga raasumaalka keliya ugu fiican oo laga helo waxa weeye credibility waadna aada heshay buu yiri you are clean as a crystal ilaah baan ku dhaartay ereygaasi buu yiri you are clean as a crystal aniguna intaan shaqada u hayay waxay ahayd inaan dadkana si dacada ugu shaqeeyo anigana anoo nadiifa aan ka tago maalintaan halkaa ka tegay marka dadka waa ay yaqaaniin ma ihin inu soo dhumanaya waxay igu yaqaaniin in wixii loo dhiibo loogu imaanayo intaasaan kaga baxay
waad mahadsan tahay dhegaystayaalkaad nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo dhexba lagu falaqeeya siyaasadaha soomaalida waxaasaana horeba idinku tibaxnay caawa marti inoogu a doctor saadiq enow oo kamid a musharaxiinta puntland doonaya inay hogaanka u sarreeya qabtaan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka sor haddaan su-aal kale ku weydiiyo puntland siyaasadeedu waxaa tidhi imin doorashadan iminka dhacaysaa way ka duwan tahay kuwii hore dad noo taabato one iyo two iyo three waxay kaga duwan tahay xilli kala guurana waad ku sheegtay oo aanan fahmin waxa kala guuraya waxay kaga duwan tahay doorashadii labada kun iyo afartii aad goobjooga ka ahayd tii ka horreysay labada kun iyo sagaalkii iyo so an so maxaa la taaban karaa kow iyo laba iyo saddex ay kaga gedisan tahay dadku ay la tibaaxi karaa doorashooyinka hore
waxay kaga duwan tahay waa mare doorashadaas puntland lugahay ku taagnayd waxa u aasnaa dhidiba adag aasaasa institutionaa u dhisnaa aanan hadda dhisnayn ama daciifa waxaa joogay rag waaweyn oo siyaasiyiin ah oo gacanta kula jiray siyaasadii oo maanta dibadda ka taagan oo hadday wax qalloocdaan wax fursinaya waxaa jiray waxay ahayd xilli dadku niyadiisa iyo hankiisa oo aada u sarreeyey halka maanta niyadii iyo hankii oo aada u hooseeyo waxaa jiray dadku dowladdii xilligaa jiday waxay diyaarisay broces ay doorashadu marto maamulka maanta jira wax brocesa iyadoo konton cisho ka dhiman wax brocesa oo doorashada la xiriira oo diyaariyey ma jiro masalan guddigii doorashada weli lama samayn guddigii khilaafaadka xalinta khilaafaadka weli lama dhisin guddigii amniga oo magaalada doorashada weligeed xasilooni darrida ay wadataa weliba adduunyada saddexaad doorashooyinka ka dhaca lama dhisan guddigii amniga guddigii guddi dhaqaalea xataa jira oo kharashka ku baxaya muddada howlaha doorashada guddi wakiilugaabaa jira lama dhisin taasi waxay keenaysaa marka culayska ay wadato dhacdada halkaasaad ka fahmaysaa waxaa kaloo jira siyaasadii soomaaliya isbedeshay siyaasadii guud ee geeska africa isbedeshay iyadoo qudheedu culaysiyay keenayaan oo la xiriira doorashada waxa waxaa kaloo jira laba wadaa mid la qaadaya ama wadadan burburkaa lagu sii soconaya oo puntland waxay noqonaysaa sheeko taariikhda gashay oo soo xirantay ama waxay noqonaysaa gobol xanaqaada oo soomaaliyeedna xoojiya isagana isbadbaadiya sababahaasaan uleeyahay doorasho kurushal weeye ka duwan wixii hore dhici jiray
hagaag waa su-aal wanaag waa jawaab wanaagsan weyaan oo waafiya adisor su-aasha kale aan doonaya kuweydiye waxa weeye musharax baa tahay weliba ambishkaagu aad bu u sarreeyaa scale tan baad qabsataalkii ugu sarreeyey haddaad puntland gacanta ku dhigto oo ilahayba u qadaro saas inay u dhacdo arrintu aad madax hogaanka qabatid maxaa kuu qorshaysan qodobada priority number one iyo number two iyo number three inaad wax ka qabato kow iyo laba iyo saddex ku ah maxay yihiin
haddii ilaahay qadaro oo hawshaas gacanta iisoo gasho haddee nin u dhaaftay baan ahay degaanka puntland puntlandna soomaaliyay ku xiran tahay abuurka haddii aasaaska jiridda aanan la dhisinna mirihii iyo geedkii weynaa soo bixi maayo qorshahayga koowaad waxa weeye puntland inaan dhiso xagga dhaqaalaha ka dhiso qorshahayga koowaad waayo amnigii isaguu ku xiran yahay siyaasadda iyaday ku xiran tahay dadkii inay isjeclaadaan oo kuu nagaadaan oo kala foofaan oo shaqo aadaan iyaday ku xiran tahay qodobka labaad wuxuu yahay arrimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada ma kala haraan caafimaadka iyo waxbarashada inaan xooga saaro oo aan gaarsiiyo heer free aan ka dhigo sanad koowaad waxbarashada dugsiyada hoose free baan ka dhigaya intuusan dhammaan xilka iga dhammaan sanad koowaad sanadka labaad dugsiyada dhexe sanadka saddexaad dugsiyada sare dadka qaar baa igula yaaba meesha aan wax yar ku joogsado iga raalle haw xaggee dhaqaalaha intaa la-eg laga keenaya nasiib daro dadku waxayan garanayn dhulka ay ku nool yihiin waxay garanayn hantida maguurtada oo ilaah siiyey waxayan garanayn budgetka soomaaliya i m f waxay ku tilmaantaa sideed sideed ilaa toban bilyan oo dollar sanad taasoo shan iyo labaatan percentage puntland lagu qiyaasay haddaanu toban bilyan kasoo qaadno shan iyo labaatan percentage waxay noqonaysaa laba bilyan iyo shan boqol oo milyan waa wax soo saarka puntland keliya hadala aniga iri maaha waa i m f dhaqaalaha intaa la-eg haddaad cashuur ka qaadid twenty percentage waad garanaysaa intay noqonayso shan boqol oo milyan abaf bay noqonaysaa cashuurtaas haddaba waa la bixiyaa laakiin meel meel daran bay aaddaa haddii dadka cashuurtooda loo ilaaliyo oo public financial management loo hagaajiyo haddii wax soo saarkoodii dhul khayrka dibadda iska yaal baa ilaah naga dhaliyo kalluunka sanadkii hore laga biliqaystay soomaaliya faw waxay ku qiyaastay toddoba bilyan iyo toddoba boqol oo milyan wasaarad kalluun baa puntland ay leedahay wax wara looma hayo shatiyada ay bixiso nin baa wuxuu igu yiri doon baan shati intaan laaluush bixiyey wasaaradda kalluunka puntland baan shati uga qaaday doon imaaraadku leeyihiin doontii markay shatigii gacanta ku dhigtay waaba caraday wadweyntaasay jillaabanaysaa shatigiina waa haysataa kuuna iman mayso uma tegi karto wax saasoo miranaba badii khayraadkeedii guranaya marka caafimaadka iyo waxbarashada free waa laga dhigi karaa haddii dadku han leeyahay arrimaha bulshada waa in labo dhaqaalaha markaan dhiso oo weliba barnaamijkaan ku dhisi lahaa gacantaan ku hayaa maaha waxaan hadhowti ta ta talo iyo u raadinayo dadkeedii laba waxaye arrimaha bulshada labadaa markaan hagaajiyo waxaan hagaajinayaa qabaa'ilka puntland degan waxa ku dhex jira waayo hinaas baa iska jira dadkii meel walba reer walba wuxuu leeyahay waa dulmanahay reer walba wuxuu leeyahay ama reerkaas bari ha deganaadaan ama mudug ha deganaada ama ha deganaadaan isha nugaal ama sool ama sanaag jifi jifi jifi haddaa ukala qaad jifi walba waxay leedahay waa dulmanahay kuwa lagu tirinayo inay xukunka haystaan waxay leeyihiin waa dulmannahay dulanka waa sax dulmi waa yaalla dulmiguna wuxuu ka imanayaa systemka systemkii haddii la hagaajisto khayraadkii la helayeyna banaanka barqa xalaal barqaa la qashaa inta miiska lasoo saaro lagu heshiiyo wixii soo harana meeshii laisleeyahay taabad dhaqaalo wax soo saar degdeg leh baa baa jire aynu ku wajahno caruurteeniina iyagoo isku dhafan mid baargaa laga keenayo mid goldogo laga keenayo mid taleex laga keenayo inta la isku dhafo shaqaale looga dhigo dadku waa qanci lahay qodobka saddexaad waxaa weeye bulshada reer puntland gudaheeda inaan salla saddexdaa arrimood
waad mahadsan tahay ditore halkaad dhegeystayaal nagala socotaan weliba madasha lixdanka oo dhaaxda lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida waxaa caawa martina ugu ah musharax saadiq enow oo kamid a musharaxiinta utartamaya xilka madaxtinimada ee maamul goboleedka puntland ditore su-aasha kale an ku weydiinaya waxa weeye puntland waxbarashada puntland amniga puntland dhaqaalaha puntland khayraadka in badan baa ku soconaysa puntland puntland intee baa utaqaanaa iyadoo kooban intee baa puntland ku ah puntland waa intee gobol waa intee puntland puntland dastuur baa u yaal sagaal sideed iyo sagaashankii ay digteen qabaa'ilkii qabaa'il isu yimid bay ahaayeen soomaaliyana qabaa'il bay u burburtay qabaa'il bay nidaamka ku dhisteen simadii qabaa'ilkaas ka dhashay wada saxiixday dhulka ay beelahoodu degaan dhammaan waa puntland dastuurkaa dhigaya waxaa la yiri waayeel waa kuma waa inagaan sieliyeelay arrinkaas soomaalina waa og tahay reer puntlandna waa og yihiin caalamkuna waa og yahay intaasaan kaga baxay
okay haddaan iyadoo sii dhexgal wax kaasii weydiino ditore puntland waxaa jira nineteen ninety eightkii halkii ay joogtay ama maalinku gaadhsiisnaa ama xuduudihii qabailku markaasaad sheegtay ay dhigteen isbeddelo badan baa dhacay oo kuwa siyaasadeed iyo kuwa jugraphiga ah iyo dhan kastaba for example gobolka sool oo kale completely gacanta puntland uu ka maqan yahay si u dhan yahay gobolka sanaag oo kale kala badh ama ka badan baa gacantiisa ka maqan gobolka mudug oo kale kala badh oo badh baa gacantiisa ka maqan waxaa jirta qaab waraabowtaag looga yaqaan gudaha oo looga wajaho dalka as an example gobolka sool oo kale caasimadiisa waa laascaanood barasaabkii laascaanood garow uu joogaa mushahar buu ku qaataa halkaas barasaab ku-xigeenkii baa jooga maayarkii laascaanood baa jooga guddoomiyihii dowladda hoosaa jooga kii maaliyaddaa jooga taliyihii booliiskaa jooga intaasuba garow way jooga waana la ogyahay inaanay laascaanood ka hawlgelin qaabkaasayna ku shaqaysaa haddii dastuurku marka xariiqaya puntland ninety eight inay arrintu tahay adiguna aad madaxtinimada ku guulaysato gobolladan in ay gacanta ka maqan yihiin ma don ask don tell ba sidii baad kusii wadaysaa mise waxaad ka bedelaysaa sidaa
walaale waxa weeye waa runtaa hadalka aad sheegaysid qeyb waa kula qabaa qeybna kulama qabo gobolka mudug xuduudii qabaa'ilka sideedii bay kala yihiin wax gacanta puntland ka maqan male galmu nidaamka galmudug iyo nidaamka puntlandna hadda nabad buuxda ka dhaqayso ka dhexayso waktigii ugu fiicnaa bay marayaan alla hoos ziyaadiyaan leeyahay dhankan sool iyo sanaag specially sool waayo sanaag gacanta kama maqna puntland sanaag completely waa waa puntland weya degaankooda qabiil baa degan meesha horta qabiilkuna boqol kiiba boqol wuxuu ku qanacsan yahay haddii maanta one man one vote doorasho xor oo madax banaan oo xalaal ah halaga qaado la yidhaahdo boqol kiiba boqol halkan bay soo marayaan sababo badan oo ay ugu weyn tahay goosashada somaliland ay ku dhawaaqday oo ilaa haddana u socon la waa ay didan yihiin meesha shidadu ka taagan tahay waa sool soolna waxa yaallaa waa caqli xumi wax kale ma yaalin caqli xumi labada maamul somaliland iyo puntland aniga shacabka ee saari maayo somaliland iyo puntland hogaamadooda caqli xumi dhex yaal dad isku meel u socda oo misano garan la say isula tallaabsadaan maamulada nin kastoo yimaado waxaa wuxuu ku dhaartaa maslaxadda dadka inuu ka shaqaynayo dadkaasi maslaxadooda waa nabad maslaxadooda waa isu furaan maslaxadooda waa masaalixdii oo la wada wadaago oo la wada danaysto xuduudan laleeyahay somaliland anigu ma rabo inaan ku fogaado hawl soconaysa oo gadmaysa oo adduunyada maanta la liqi kara maaha tusaale haddaan halkaas somaliland wax yar ku fogaado cabdiqawi waa taqaanaa maxkamadda heeg ninka odaga ka baa magaceedii islaantii maraykanka madoobeydo wasiirka dibadda ahayd condoliza rice wuxuu ka sheekeeyey waa u n t ay ka wada shaqaynayeen inuu ku yiri somaliland maad ictiraaftaan sababtoo ah iyagana dhibbay ku qabaan arrintan goosashada ay ku hadaaqayaan soomaalina dhibbay ku qabtaa waxay tiri habeen dambaan kaaga waramayaa u n t ka wada shaqaynaya kafee baan wada qaadanayna habeen dambe baan ku waramay habeenkii labaad bay kafeegii wada qaateen waxay tiri waraaqday u keentay ay ka akrisay national security cobiday siisay waraaqda anaa national security ka akriyay bay tiri sababtaan u ictiraafi la-nahay waxa weeye tiri hadalka soomaali ha dhegeystaan qof kastoo ay gaadha ha dhegeysto waxay tiri jabuuti iyo soomaali waa laba nin oo walaalaa waan ognahay somaliland u n t waxaad ku leedihiin laba kursi tiradiina toban milyan maga ma gaarsiisna etoobiya oo boqol milyana hal kursi bay ku leedahay kenya oo konton milyan ku dhow hal kursi bay ku leedahay u n tuna waa madashii adduunka wax ku kala goosanayo debateka caalamiga u ka dhacay ma waxaad naga dhaadhicinaysaa bay tiri kursi saddexaad u dhig oo nin soomaaliya iyaga la dhashay ha soo fariiso taa macnaheedu waxa weeye tiri siyaasadda dowladaha geeska africa annaga iyo idinkaa isku qabsanayna maalin walba muran joogtaa weligeen yeeli maya marka aadamigu qaab kaluu u shaxayaa qaabkan indhala-aanto qarjijacda aanu hayno sool haddaan kusoo noqdo marka sool somal somaliland dayurado iyo taangiyo kuma qabsan waxay ku qabsatay soft power soft powerkeedii haddii puntland ay adeegsato yacni wakti dheer qaadan mayso juhdi dheerna qaadan mayso macnaha dadkii degaanka oo la qanciyo keliya wey dadkii reer sool gobolkooda iyagaa degan inay qancaan keliya loo baahan yahay hadday qancaanna yani madaxda puntland soo martay dalka waa ay qancin laayihiin ilaa iyo hadda waxay ku qancin laayihiin in ay reer puntland yihiin halka somaliland ay ku qancisay lacagay siiso odayaal ay ka haysato siyaasiyiin maaragtay qaab daran oo meelaha ka hadhadloo dhawaaqa anigu waxa weeye dadka ehelna waan la ahay saddex ayeyey dhaleen xiriir fiicanna waan la leeyahay si allaala siday u madax banaanaan lahaayeen adduunka waa dhamaatay xilligii inta laysku soo duulo qori laysku waxayan dadka raalli ka ahayn qori lagu haysan lahaa waa dhamaan si allaala sidii ay ku qancayaan hawsha iyagaa fulinaya sidii ay ku qancayaan bayna u fulaysaa waa ka baxay wa hagaag editore waa su-aal wanaagsan waa jawaab wanagsan oo waafiya si wacan waad dhigtay lakin isla iyada yaan rabnaa halkan inaan ku noqono gobolka la yidhaha sool arrintiisu waa xasaasisaad sheegtayba waana arrimaha centralizedka u ah puntland dhaaxba doorashooyinka iyo ballanqaadada musharaxiinta waxaa tir soft bar baa lagu qabsaday waxbaa ka jira laakiin guluf colaadeedna uu barbar socday of course kii ugu dambeeyey imika waynu ogeyno degaankii ugu dambeeyey puntland ay kaga sugnayd yacni iban degma ma ahayn tuuladii udambeysa tukaraq bay ahayd tukaraqna dee duhur bay soo baa lasoo weeraray oo la kala qabsaday dad badan baa ku neef waayo dagaalaa ka dhacay halkii baana la kala joogaa adigu haddii aad hoggaanka puntland qabato gulufkan colaadeedee caasimada ag fadhiya sool ma waxaad ku raadinaysaa guluf colaadeed mise qaab siyaasadeed oo kale oo naga dahsoon aad u maraysaa jiro kuu diyaarsan dadkan ile ku qanci maayaan halkan iminka la jooga waxay ku qancayaan meesha ama in laga samro ama in la qabto
siyaasad horta aniga aan hogaaminayo wiil ku dhiman maayo ama inta dhankaan haado ama dhanka somalilan haado wiilashaasi waa wiilashii iyagoo wada jiro difaacan lahaa deegaanka waxaan ku dagaalka aan qaadayo waa dagaal soft power puntland waxay ka waayeen dastuurka puntland inta uu dhigayo waan raadinayaa waana soo xeraynayaa waxaana aan hubaa oo ku kalsoonahay shaxda iyo degsan inaan ku guulaysanayo ta kale gobollada sanaag iyo sool iyo saad u dhigtay waxa weeyaan completely puntland ma wada ahayn xataa ninety eightki lakin qabailka puntland ku bahoobay inta ay ka degan yihiin bay dabcan ka ahayd waayo mudug gobolka loo yaqaanay laba degmo ay ka maqnaayeen iyo caasimada qaybteedba sidoo kale gobolka sanaag la yidhaahdo iyadana waxaa ka maqnaa degmo iyo caasimada qaybteedba of course lakin qabailkii puntland ku heshiiyey ayaa qayb ka ah soolna waa sheegnay waxaan doonaynaa marka inaan u leexano xagga siyaasadda arrimaha ka baxsan puntland dawladda federaalka ayaa puntland iminka xiriirkooda wuu go-an yahay waxaa mararka qaar dhawaaqaaga ka mid ahayd mararkii adoolaha aad ku dhex jirtay in dawladda lala shaqeeyo dawlad koobanna aad soo dhisay sida adigu weeyo oo dadka qaar ay ka dhadhansadeen inaad ka wadid in yani iskeelka puntland qaab governor oo kale ah xidhiirka adiga iyo dawladda kumeelgaarka qaabkii aad ugu tala gashay maadaama completely iminka uu go-an yahay inuu doonaado xidhiirkaasi waa caqli xumi meeshii u liidatay wey sababtoo ah soomaaliya burbur baa ku yimid burbur adag baa haysta xag caafimaad xag dhaqaale xag tacliim xag dhan kastaba dhankaad u kacdinba soomaaliya nabaraa ku yaal xilli la iskhilaafaa lama jooga xilliga nabarada la dhayayo uma baahna in dadkii nabarada dhayayay oo u dhaaftay oo u kacay waa yeelka ka ahaa inay khilaaf bulshadii kula soo hoos noqdaan waayo khilaafku waxba ma daweeyo nabaradii unbuu sii weyneynaya arrintaasi waa dhaleecayn aan u jeedinayo hoggaanka tan labaad aniga xiriirka aan la yeelanayo ya
hoggaanka puntland miyaa dhaleecayntaas mise waata federaalka labada hoggaanba labada hoggaanba khilaaf hadduu yimaado waxa weeye labada iskhilaafayba qaladka waxbay kuleeyihiin waayo haddaan la kala roonaan roob ma doo ninka caqliga badan iyo ninka caqliga yar wada socodkooda weligeed ninka caqliga badan baa laga sugaya marka waxaa la doonayaa ninka caqliga badan inuu isaga la yimaado barnaamijkii lagu wada socon lahaa saasuu eedda ku yeelanaya anigu midna dhihi maayo kaasaa caqli badan iyo kaasaa caqli yar khilaafku dhan unbuu ka soo unkamaya dhanku ka unkamaba waxay ahayd in laga fogaado wax khilaafa soomaali gebi ahaan maanta khilaaf uma baahna tan labaad aniga siyaasadayda oo kooban oo aan kula soconayo hadday federaalka tahay iyo hadday tahay macnaha dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadaba waxa weeye nin walba xaquu lahaa inuu helo nin walba xaquu lahaa iyadoo midka kale xaqiisii aan waxba uusan ka tanaasulin dawladda aan dhisayo puntland xaqeedii bay siinaysaa wixii ay xaq u lahayd iyadoon waxba laga tanaasulin dawladda federaalkana wixii xaqay u lahayd baanu siinaynaa annagoo waxba aanan ka dhinin ka dhimin markaasaa gacmo isdhaafa si qurux badan loo wada shaqayn karaa
okay waxyaabaha marka haddaynu wax ka taabanaa isku hayaan iminka maamul goboleedyada oo dabcan puntland ay qayb ka tahay iyo dawladda dhexe waxaa ka mida qoondaanu ka weynay waxaa ka mida waxyaaba dadka qaar ay yidhaahdaan arrimaha dastuurigii wuxuu awood siinaya keliya dawladda federaalka inay maamusho for example sida umuuraha dibedda iyo arrimahan yani magarasa caalamiga iyo imgreshki wixii lamida oo maamul goboleedada dadka qaar ay ku tilmaameen inay gacan dhaaf sameeyeen sidii mararka qaar ay isugu tageen imaaraadka oo kale hadda ka hor maray ethopiya tageen iyo waxyaaba caynkaas oo kale oo dawladdu intii ay garabka ku dhufatay ganafka ku dhufatay barnaamijkii khaliijka ka dilaacay ee ay gadar ku godoominayeen dabadeedna maamul goboleedku ay dhinaca kale ka safteen iyaguna oo caynkan ay sameeyeen marka saad u aragtaa khilaafkaas ile gari laba nin kama wada qoslisaa la yidhi adigu saadiqeen ahan
khilaafku horta inta aanan dastuurka la dhigan khilaafku waa taagnaanaya waayo wax lagu heshiiyaba haddayan jirin maxay tahay waxaa lagu heshiinaya waxa ugu weyn oo soomaali ka maqan oo meelo badanna aan ka sheegay marar badanna sheegay waxa weeye dastuurkan qabyo qoraalka ah oo la awoodi laayahay in la dhamaystiro waxa loo dhamaystiri laayahay waan la rabin wey islaantii tiri gabadhayda kama dhali waayine waa hadlanaya soomaaliya lixdan ahay lixdankii dawladdii oo aadan cabdullahi cusmaan allahu naxariisto hogaaminayay hal sanay ku meel gaarahayd sanadkaas gudihiisii baa dastuurkii la dejiyey afti la qaaday kumeel gaarkiina lagaga baxay waa sanad gudihiis labaatan sanaa waxaa la dhisi laayahay dastuur qabyo qoraala in dastuurka xoogga la saaro oo la dhamaystiro oo waxaa lagu heshiiyey marka la wada ilaaliyo taa weeye markay imaanayso in maaragtay cid waliba wixii dastuuriga uu ahaa oo dastuurka uu xaq u siiyey ay ay ceshato taana waxay u baahan tahay shaqo shaqo weliba kalsooni iyo niyadsame iyo walaaltinimo iyo dawlad konton sano boqol sano jiraysa oo dastuur u noqonaysa ummad aanan hadda weli dhalan yaa laynaga rabaa taa iyadaa weye taan foxiska saarayo dawladda dhexena aan kala shaqaynayo kuna cadaadinayo maamuladii oo dhanna maslaxad u ah haddii meel dhow laga soo qaado meelaha la meelaha laisku diidan yahay haddii markiiba lagu boodo weligeed khilaaf laga tegi maayo waxa laisku ogol yahay oo fadal fadal ha si wacan baan u garanay tore waad mahadsan tahay waxaynu kusii dhownahay barnaamijka gabagabadiisii oo xilligii aan soo gabagabin lahayn ayaa insha allah inagu dhow laba saddex su-aalada ugu dambeeya baan jeclahay si kuweygan aan ku weydiiyo adna waa codsanaya in jawaabta aad soo koobto sida ugu macquulsan hadii ala yidhaah waxa weeye musharaxiinta inta badan ka casaaray cid lala yeeshaan soomaalida ama soomaalida ku xantaan ama infact waxbaaba ka jira mararka qaar adiga saadiqeena u ahaan musharaxnimadaada puntland dawladda dhexe ka casaar ma la leedahay dawladaha deriska ah gacasaar cid ma la leedahay yaad ku tiirsan tahay ka musharaxaha walaale shacabkaygaan ku dastirsanahay anigu cidaan gacantaa laleeyahay male ama dawlad dhexe ha haato ama dawlado shisheeye ha adaan ama ururo danaynaya hawshan ha adaan min madax banaan baan weligay ahaa weligayna waa madax banaanaanaya sababtaa waxaan rabaa ra'yigayga inaan u madax banaanaado hoggaanka dadkaasi inaan u madax baneeyo oo cidda keliya oo aan la tashanaya ay noqdaan iyaga waxgaradkooda maaha iyagoo dhan waxgaradkooda dad u naxaya iyaga dad ka naxaya soomaali weyn dad aqoon leh khibrad leh qofka aad ku tiirsan tahay dee isagaad u adeegeysaa adeega waxaad noqonaysaa isaga ka tala qaata marka cidna kuma aan tiirsanin waan madax banaanahay laaluushna bixi maayo umana baahni lacag aan qaybiyo intaasaan kaga baxaya ae waa jawaab cleara waa jawaab waxaan umalnaya dad badan qancin doonta hadii ala su-aasha kale aan kuweydiinayaa oo dadku ay aada isu weydiiyaan ama ka guuxaysaa caawana halka laiga weydiiyeyba inaan ay laiga codsaday inaan kuweydiiyo waxay ahayd qabaa'il tiradooda imika aan hubin ayaa wada dhistay puntland laakiin ka kooban qabiilada soomaalida of course oo kala duwan oo ama gobollo kala duwan degan hal qolaana u sharaxan madaxtinimada puntland musharaxiintuna afartan bay kor usii dhaafayaan siay u dhan yihiinna isku qolay ka imanayaan arrinkaa maxaa koosgeliya waad malanaysa horta dastuurka puntland meelaha uu ka khariban yahay waxaa kamid ah inuu fasaxay doorashada albaabka waa furan yahay adigu caawa haddaad reer puntland tahay diyaar waxa u tahay caawa inaad tiraahdo musharax baana wax haba yaraatee kaa hortaagan ma jiro lacagaha laaluushka unbay dadku xooga saaraan oo dhahaan hebel lacag ma wataa maaragtay wuu soconaya hadduu lacag wato yani qofkaasi waxaanan uqiimaysnayn isagii baa wuxuu iska dhigayaa badeecad loo soo ibtiga la iibsanayo waayahay meeqaad joogta haddaad tidhaahdid wuu isku naxaya horse ma xoolaan ahay marka le haddee hadalka lacag ma wataa macnaheedu taaweyn qabaa'il la yiri idinka keliya sharaxa iyo kuwo loo diido la yiri haysharaxina ma jiro dastuurna kuma qora fadhi laga qaata arrintaasna ma jiro laakiin cudurada waxay kamid tahay yaalla bulshada dhexdooda in hadalka uu soo noqnoqdo weliba hadalkaasi inta kale lama maqlo doorashada markay soo dhawaato baa la maqlaa dad dan leh oo jecel khilaafka inay xoojiyaan baana ka dhawaajiya aniga qabiil ma matelo ana igu dhalatay inaan doorashada ka qayb galo haddaan rabana caawan ka joogsan karaa haddaan ka joogsadana qabiil faraq ay qabsanayo dhahaya maya noogu jir ma jir hadalkaasi hadal munaasiba maahan meesha waa meel furan waxyaabaha keenay inay afartan gaaraanna haddaan kaftan ahaan u idhaahdo dee professorkii markii la arkay xilka qabtay tayadii hogaameed oo la soo baxay nin walba wuxuu yidhi adiguna waa hogaamin kadhaaye jantaa fogaan carar oo ka qayb gal meesha
waa jawaab waafiya su-aasha ugu dambaysa waan ku weydiinayaa editore adoo mahadsanadiya dhegeystayaalkaad igala socotaan weliba madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida waxaa caawana marti inoogu ah madasha musharax doctor saadiq enow oo u taagan xilqabashada hogaanka puntland ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka su-aasha ugu dambaysa waan ku weydiinaya dictore su-aashani waa su-aal shaksiya waxaa jiray barnaamij aad social mediaha dadka kula wadaagi jirtay in badan oo weliba anigu shaksiyan aan kamid ahaa dadkii ku taxnaa oo ciwaan aad uga dhigi jirtay dhallin yaro oo waxyaaba badan soo kordhin jiray oo aada useful u ah indhawaale waad joojisay barnaamijkaasi ma iska wahaysatay waktigii baad u weyday mise si kale a wax u joogsadeen dibse maba bilaabaysa haddii aad u samaynaysaa wax dadka ufududeeya haddii aad hogaan ku guulaysato
hadduu alla ii fududeey waa bilaabaya maantaba mid baa ii diyaarsan dhalinyaro aynu si ka duwan u fekero waa waa mahadsan tahay inaa ardaydaydii kamid tahay aada baan ugu faraxsanahay barnaamijkaasi wuxuu kamid yahay barnaamijyadii ugu dambeeyey oo last twenty years aan soo waday oo aan meediyaha bulshada ku daweynayay arrintii su-aashaadii koowaad bayna la xidhiidhaa maxaa kugu dhaliyey inaad su-aal baa jidha aad tiri takhtar baa tahay maxaa kugu dhaliyay inaad siyaasadda usawicato dawada aan bulshada siinayo bay kamid tahay waa wadayaa barnaamijka intaa godka gelaya xataa haddii aan xilkaa qabto wakti baan siinayaa oo ka harimaayo
waa hagaag aad ayaad umahadsan tahay doctor saadiq enow kaasina wuxuu ahaa doctor saadiq enow oo ah musharax u taagan xilka qabashada maamul goboleedka puntland ee la filayo kal dhow inay ka qabsoonto magaalada garowe waxaa barnaamijka waraysiga idiin qaadaya anigoo ah farxaan axmed nuur halkaad ka dhegeysanaysaana waa madasha lixdanka oo dhaaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida dhegeystayaal inta aynu barnaamijkan mid lamida isugu iman doono inta ka horreysa waxaanu idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo